Mid ka mid ah beelaha dega ismaamulka Wajeer ayaa maanta ugaasnimo uga caanashubtay ugaas bishaar ugaas cabdi maxamed dhaamey kaas oo duubka ugaasnimada kala wareegay allaha u naxariiste ugaas khaliif sheekh cali maxamed dhaamey caleemasaarka ugaaska ayaa waxaa ka soo qayb galeen ugaasyo ka soo jeeda beelaha dega ismaamulka Wajeer waxgarad dhallinyaro iyo haween waxgaradka uu ka soo jeeda beesha ugaas bishaar ugaas cabdi maxamed dhaamey ayaa soo dhoweeyey ugaaska lagu caana shubtay maanta inta ninka asagoo la soo qaaday in annagana aan taageersannahay dambahgelinnahay oo ninkii cidda boqornimo noo ahaan jirtay oo wajeer laga yaqaanay ciddiida unbaa haddana aan taageersannahay ugaas rasmi ahoo la caleema saara ninka adeerkii cabdulle iimaan baa u dambaysay kan labaadna waa midkan waa loo baahday in ugaas bahgeli oo wajeer dadkii baa u baahday midaan hadda anigu aan leeyahay baaha keligii aan u qabo ma aha marka arrintaas ayaan garanay bal inaan soo noolayno reewajeerna aan la wadaagno si maaragtay ciddii bal meel nin oday ah oo loogu soo toosa maaragtay ay u yeelato oo muddo badan nimankaa kale niman dhanka soomaaliya badi ka soo jeeda ay ahaayeen qaar kayada walaalahay bay ahaayeen qaar dad aan ilmaadeyran nahay waa nimankii ree iimaan la dhihi jiray oo qaraabada aan nahay oo ayagana walaalahayn ahaabaa ka mid ahay laakiin waa inaga yara dad banayd ismaayo iyo dhankaas xogaha ayaa u yara marka annaga hadda waxaan jeclaysanay ugaas oo deegaanka kenya u xil saarnaada inaan magacaabo ninka xagga joogana wada shaqayn la yeesha tartan aan la gelin marka maanta haddaan fursad u helnay bishaar sheekh bishaar cabdi maxamed inay bahagiri garatay in boqorka laga dhigo wiilka boqorkan u yahay ilaahay baa mahaddaas ka leh marka arrintii iide waan xoojinaynaa dal iyo dibid waan ka xoojinaynaa waana dhaqangelinaynaa tii ilaahay hadday ku noqoto marka sidaa darteed dadweynaha waxaan u sheegayaa arrintaas inaan diyaar u ahaano waxna waa dhexaltooyo haddee ninka walaalka ah haddii u dhintay islaantiisa nin walba ma dumaalo xaq inuu u leeyahay sheekh bishaar ee ah maanta ugaaska bahgeri ugaas sheekh cabdibishaar ugaas maxamed waxaan u aragnaa arrin aad aan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa waana garab taagannahay qaar ka mid ah ugaasyadii iyo waxgaradkii halkaasi ka hadlay ayaa ugaaska kula daardaarmay in uu waajibaadka loo igmaday uu si cadaalad ah u guto walaalayaal arrintaad ka dhawaajiseen waa maqlaynay waxba kama qabno waa ayidsannahay waan ka soo qayb galnay insha allaahu ilaahay haka dhigo abshir haka dhigo laakiin asu jiifka aniga oo qulcaada joogan garanaa laakiin markii suldaamada ay ahayd anaga maqaabul haddaan nahay waxaa noo ahaa cali xirsi maxamed suweerna waxaa u ahaa cabdi ogle gerina waxaa u ahaa sheekh faarax baagerina waxuu ahaa cabdi maxamed daamey wax taariikh oo intaa ka soo horrayso ani aan ka saaya ma laha marka walaalayaal waa mahadsantihiin waadna soo dhaweyseen suldaankii aada noo keenteen waa idinla qaadnay marka boqolkiiba boqol waan soo dhowaynaynaa xagga qooska habel ninka markuu suldaan noqdo horta qoosnimo wuu ka tagay si kastaba ha noqotee ugaaska maanta lagu caana shubtay ayaa loogu baaqay inuu ka shaqeeyo midnimada guud ee bulshada soomaaliyeed cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer